أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ
miyayna arkeen gaaladii quraysheed inaannu yeelay dejinnay xaram aamin ah halka dadka laga dafo hareerahooda macnaha waa in la dilo oo loo soo qaato qafaal ahaan ee mabaatil shirki bay rumayn oo ku gaaloobi nicmadda ilaahay towxiidka islaamka